Physiotherapy ama daaweynta jir xanuunka ayaa muhiim u ah jirka taas oo ka caawinaysa qofka inuu jirkiisu caafimaad qabo xanuunkan ayaa ah mid leh astaamo lagu garto waxaana loo daweeyaa siyaabo kala duwan Dr. Jaamac Aadan Canshuur oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta jir xanuunka ayaa sharxaya waxa uu yahay jir xanuunka iyo sidoo kaleeto astaamaha lagu garto physiotherapy waxaa weeye horta ereyga waa erey khalaad weye qalaad weeye terminology ayay baxeen dad markay dejinayeen magac ula baxeen weye micnaha ereyga labaa loo kala qaadayaa physiotherapy daaweynta jir xanuunka weye micnaheeda guud sidaa daraaddeed isla defishinkiisa ama qeexitaankeed waxaa weeye waa daweynta jir xanuunka oo laga daweynayo neerfaha murqaha iyo isgoysyada jirka iyo jug soo gaadhay jirka oo daweyntaasi maraaxilo badan lagu daweynayo wallaahi faa'iidooyinkooda lama koobi karo aada bay u badan yihiin laakiin waxuun baan ka taabanaynaa saaad ogsoon tahayba dhakhaatiirtii xanuuno qaarkood dawi u waayeenba say kiimikii dawo u siinayeen ama xanuun baabii laba beri u bogsanayey qofkii waa sidiisii markay ka baxdo muxuu ahaa xanuunka daroogaas ay ka baxdo sidaa daraaddeed waxay yidhaahdeen qofkii markay daawadiisa yaan fiisoterabiya la geeyo oo xanuunkan dawo looma hayo xalkiisa waa fiisoterabiya sida xanuunkan atrisaska oo kale oo qofka tuftoo kale ku dhacdo oo jirka xanuuno in loo jimjimciyo loo masaajeeyo la dhaqdhaqaajiyo loo sameeyo ayay ku qasbanaaday sababto a xal kalema leh waxaa kaloo jiro alternative wax la yidhaahdo dawona wuu u baahan yahay fisioterabina wuu u baahan yahay haddii xal labadaas loo waayo baa aakhirka waxaa loo wareegayaa in qalitaan loo sameeyo qofkii marxaladaas heerkaasay gaaraysaa laakiin faa'iidooyinkeeda waxaa kaloo ka mid ah oo faa'iidadeeda ah qof dhan oo wakti badan oo laleeyahay dawe inta la siinayaa bil ha u socoto bafisterabig waxaa laga yaabaa toddobaad laba maalin saddex maalin in dhagdhag la sii xanuunkaba nafiso daayo tusaale ahaan oo kale qof baa jug soo gaadhay trump meeshiiba aada u xanuunayso nabar baa ku taagan ku taagan ah qofkii meeshiibaad u imaanaysaa waad kululaynaysaa waamin aad u samaynaysaa waa qandicinaysaa waa daliigaysaa meeshii hadday fadhiisatay liquid baa ka dhigaysaa dareere markay dareere noqoto kadibna tooban yaraa ku dhufanaysaa xanuunkay gudaha ku jira waa ka soo baxaysaa wuu markaas kadibna antibiotic yar qaada unbaad leedahay saasuu ku bogsanaya qofkiiba calamka xanuunku ka baaba-ayaaba